shirkadda baraka takaful insurance ayaa magaalada muqdisho ee caasimada dalka ka daafurtay wejiga labaad ee adeega ceymiska caafimaadka ee loo yaqaano kaaliya ker munaasabadda lagu daafuraya waxaa kasoo qayb galay aqoon-yahano wasiiro xildhibaano dhakhaatiir iyo marti sharaf kaleeto oo lagu casuumay kuwaas oo dhammaantood si wadajira usoo dhaweeyay adeega kaaliya ker ugu horeyn qaar ka mida mas-uuliyiinta ama madaxda shirkadda braco insurance oo daafurtay adeega kaaliya ker wejigiisa labaad ayaa ka hadlay madasha lagu daafuraya adeegaasi waxaanay ka warbixiyeen muhiimadda adeegaasi uu leeyahay si sharaf leh ugu mahad celinayaa dhammaan sida quruxda badan leh aad u soo ajiibteen ood uga soo qayb gasheen waxaanin leeyahay daabama mashaakun socodkiina ayaa wanaagsanaaday sidoo kale waxaan maanta u joognaa oo aan daafuraynaa wejiga labaad ee kaaliya keer
adeeg caymis caafimaad oo si fudud lagu heli karo qualitigiisu sarreeya high quality hospitals isbitaallada ugu waaweyn magaaladeena muqdisho ayaa waxaan lanahay baartira inuu qof walba oo qaata kaarkan uu kaga faa'iidaysan karaa waa access uu lagu heli karaa qofka labaatan iyo afar saac coverage oo dhan kasta dhaawac hadday tahay xanuuna hadday tahay uu isbitaalka ku tegi karo iyadoon caqabad jirin waxaa kaloo ku jirta qayb student coverage aan ugu talagalnay ardayda qofka ardayda wuxuu iska bixinayaa only soddon doolar per year wuxuuna kaga faa'iidaysan karaa kaarka kaaliyakan dhanka kale xubno isugu jiro dhakhaatiir culummo iyo mas-uuliyiin kala duwan oo kasoo qayb galay munaasabadda lagu soo bandhigayay adeega kaaliya keer ayaa ka hadlay waxaanay soo dhoweeyeen adeegaasi iyo muhiimadiisa wasaa-ishii hawshaas fududayn lahayd ayaa inshuransigan ama caymiskan inoo yahay marka mar kasta kharashku meel kuguma diyaarsana waxaa la yidhahdaa waa ayuutadii laisku dardarsan jirayoo maantaba qof uu baxsan jiray marka inshuransiga aad bixiso qaara waxay dhahayna ka waran haddaan xanuunsan waay aniga lacagtii la iga qaaday ka waran koo kaloo xanuunsan ayaa lagugu daaweynayaa in jigii labaad uu gudbaayo oo weliba maaragtay sii taabanaya bulshada soomaalida sida u dhisan tahay haddii aad tagto waddamada kale waxaa laga yaabaa qoyska hal ama laba qof keliya inay ka soo qaadaan laakiin halkan waxaa ku qornay toddoba qof inuu yahay qoyska soomaalidan waa ogna averajkiisa shan caruur iyo hooyo abaddaa isku darto waa toddobo marka hore waxaan u hambalyaynaa baraka insurance iyo kaaliya keer maadaama ay noo keeneen insurance ama ceymis dadka soomaaliyeed ay geli karaan sidaan ognahay caafimaadka waddanka waa caafimaad aad u baahan maxay ahayto horumarin maadaama uu kulligiis hadda noqday lacag brivate qofka marka dhibaatay ku tahay marka oo wax ku dhacaan inuu iska bixiyo sida caadiga ahna adduunka dhanba inshuransiga wuxuu ka yahay wax oo hadda caadi ah